wuxuu leeyahay alakhdu qaadasho u qaato ujradii ayuu leeyahay sida markaa shaaficiyada iyo madaahibtu ay qabaan xanaabilada oo kale iyo imaam raafic iyo nawowi waxay leeyihiin taxamulka iyo hadhow markuu soo xambaaranayo xaalada caadiga iska tahay inuu wax ka qaato way bannaan tahay laakiin marka uu hadhow gudanayo ee raba maragga inuu furo xaaraan bay ku noqonaysaa waana waajib inuu furo waxay ka soo reebaan qofkii haddii uu xaaji ay jirto baahi ay jirto oo ninkii wuu shaqaystaa oo hawl buu reerkiisii u shaqo galaa markaa markhaati bay u kaxeeyeenoo muddadii wax la soo bixi lahaa iyobay ka mashquuliyeen oo wuxuu la soo bixi lahaa iyo biilkiisii ayay ka mashquuliyeen dee xaq buu u yeelanaya markaa inuu yidhahdo war xallay siiyo ayay yidhaahdeen waxay kaloo yidhaahdeen haddii meel fog laga keenay oo meesha laga furayaana dee meel ka durugsan ay tahay wixii kharash ah gaadhiga iyo cunnada iyo intaasoo dhan ciddii markaa maragga waatay baa dee laga doonaya aduu masalan sida raajixa waxaa weeya marka nusuustaad eegto waa madlab sharciya markhaatigu waa shay la doonayo in cadaaladii ay ku sugnaato waa shay ilaahay inagu amray inaynu la nimaadno oo aynu qofkii markhaatigu u furo inuu qaryaano xaaraan ay noqonayso mar hadday caynkaa tahay ma bannaana inuu wax ku qaato ilaa lidaruura daruuro mooyaane oo xaaladda daruuradu dee wixii xaaraantay bandhaynaysay marka haddaan daruura jirin waxa weeye marna ama taxamulka haate ama adaa ha haatee inuu xoola ku qaato maraggii waxa weye shay bannaan maa mid kale waxaa furmaysa halka haddii wax laga banneeyo ina dhowto dee qofkii la iskaba maaragtay la iibsan karo oo lacagu mar hadday baashu noqoto wuxuu doonu furaya saa darteed baabkaas inuu xidhmo weeye walaa tuqbalu ilaa min xurin mukallafin walaa tuqbalu shahaadadii maraggii lama aqbalo ilaa min xurin qof xora mooyaane cidkaa lagama aqbalo mar addoonkii dee waxa weeyaan markhaati geli maayo mukallafin lagama aqbalo min yani maaragtay ilaa min mukallafin qof mukallaf ah oo baaliq caaqila mooyaane cid kale mukallafku waa qof xildhibaan oo waaba qaangaadh yani caaqil oon waallayn ilma yaraan ahayn oo wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum yani marag waxaa gelisaan raggiinna oo rijaashu dee waa qofkii qaangaadhka ah baa la sheegaya naatiqin oo naatiq ah oo qof xor ah mukallaf oo naatiqin oo qof hadlaya ah markaa dee nin akhrisi muxuu furayaa farataagtaag markaa dee marag noqon mayso inuu afka ka hadlo oo markhaatigii caddeeyo arrintu say ahayd sharxiyo ayaa laga doonayaa mustayqidin mid soo jeega mooye mid kale laga aqbali maayo oo yani mid baraarugsan oo aan muqafal ahayn oo damanayn ee waxa weeyaan xifdigiisa iyo xusuustii wuxuu dhegaystay iyo wuxuu maqlay si fiican wuxu keenay lakiin hadduu muqafal yahay oo iska maaragtay hilmaan badan yahay waxaa weeye waxaa laga yaabaa inuu dee markaa wax badan oo khata ku dhaco xasani diyaanati diyaanadiisu miday fiican tahay waynu yahay yani laga aqbali maayo ilaa min xasani diyaanati mid diyaanadiisu ay wanaagsan tahay mooyaane midkaa laga aqbali maayo oo taa macneed waxa weeyaan diyaano diin qof laho markaa dee cadliya daahiri lmuru'ati muru'adiisuna ay muuqato ayuunba laga aqbalaya waxaan rabaa qofkaasi inuu yahay qof cadli ah cadaaladana waxaa loo jeedaa waajibaadka waa inuu la yimaadaa oo salaadihii oo kale nin tukanaya inuu yahay taariku salaad markhaati geli maayo mardaanu tukan cidna marag ilahay baa nin salaadu tukan waayey wuxuu doon iskaga hadlayaa a'immada qaarkood waxayba ka hadlaan hadduu sunaantao dhan ka tago oo waajibaadka inu tukado sunnaba aanu tukannaa imaam axmed oo kale wuxu uhi marag laga qaadi maayo waman waadaba calaa tarki sunnati salaa fahuwa rajulu suw'in liannahu bilmudaawamati yakuunu raagiban can isunna waa qof xun buu yidhi ninka aan sunna oo dhan ka tegey oo siduu sunnaha uga tegayo marka dambe wuxuu noqonaya qof nacaba sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a marka cadaaladda marka la eegayo inuu yahay qof kabaa'irta ka fog inuu yahay oo aan ku dhacayna waxyaabaha kabaa'irta xaaraanta laa tajuusu buu rasuulku yihi shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin walaa zaanin walaa zaaniyatin walaa dii khimrin calaa akhiihi oo ibnu maaja iyo axmed iyo abu daawud intaba wariyey waa xadiis xasan ah qofkii khaayinka ama tii khaa'imadda ahayd maraggoodu socon maayo kii zaaniga ahaa iyo tii zaaniyadda ahaydna maraggoodu socon maayaan kii walaalkii colaadda u hayey dii khimrin calaa akhiihi walaalkii buu cadaawad u haya cadaawaddana uuna sheegi doonaa waxay tahay taasna waxa weeyaan laga aqbali maayo maragga muru'a inuu leeyahay oo muru'adu daahir almuru'a buu yidhi macnaheedu waxa weeyaan waa dhaqanka wanaagsan ficilka wanaagsan ee qofkan ku xambaaraya inuu wax xun ka dheeraado oo iska ilaaliyo ayaa muru'a la yidhaahdaa altakhalluqu bikhuluqi amhaalihi isaga dadka laaydiga ah akhlaaqda ay leeyihiin oo kale inuu lahaado oo dee wuxuu isaga noqonaya curfiga xagga curfiga isaga noqonaya culimadu waxay qori jireen haddii uu qofku wadaad yahay oo sheekh yahay oo cumaamad la-aan uu ku socdo oo kale iyo muraadiisa waa dhimatay waxaa laga yaaba dee inay wax xilligu caynkaas ay ahayd laakiin mar kastaba maaragtay muru'adii curfigay iska noqonaysaadoo xilliyadan hadda oo kale waxaa laga yaaba inaan waxba caynkaasna ama cumaamad xidha ama koofiyad qaaba madax qaawanago aan ciina dareenba loo yeelan waaye falaa tuqbalu lama aqbala buu yidhi min mughafalin mid mughafal ah oo khata'iisu badan yahay oo hilmaankiisu badan yahay kaa waxa weeyaan lagama aqbalo markhaatiga walaa min saaxibi kabiiratin walaa min rajulin rajulna lagama aqbalo kaasoo saaxibi kabiira ah ee dembi weyn saaxiibkii oo kabiira ku dhex jira kaana lagama aqbalo markhaatiga oo waxa weeyaan dembi kasta oo kulma alkabiiratu waxaa la yidhaha maa warada fiiha waciidun shadiidun binasin min kitaabin aw sunna wixii waciid ku yimi goodi weynu ku yimi oo nas qur'aana ama xadiid ah ama waa jariimo kasta oo saaxiibkiisu markaa aanu u aabba yeelaynin yani maaratay kudhicitaankiisa mar hadduu ku dhaco aanu u aabba yeelaynin maxaan ku dha xaggii diinta oo waxaa ka mid a dilkii oo kale qofka wax dila kabiiruu ku dhacay markhaati laga qaadi maayo zaanigii baa la mida ka qadafka iyo dadka muxsanaadka caada markhaati beenaadka ninka lagu yaqaano waxaasoo dhan waxa weeyaan laga qaadi maayo walaa min mudminin walaa tuqbalu la aqbali maayo min mudminin mid daa'ima oo joogteeya calaa sagiiratin dembi yar mid joogteeyana isagana ma laga aqbali maayo oo hadduu dunuubta yaree sakhaa'irta ah iskaga dhex jiro aanu ka dhex baxaynin taana waxa weye maraggiisa waa dhintay walaa tuqbalu lagama aqbalo miman axadna shahaada lagama aqbalo laa muru'ata lahu yani wax muru'a iyo sharaf aanay u sugnayn oo muru'adu dee xagga luqada istiqaamaya toosnaan baa la yidhaahdaa istilaaxana waxay u jeedaan waa tawaqi adnaas curfan waa wixii maxaanku dhaha xumaha ah iska ilaalintiisa curfi ahaan inu qofku iska ilaaliya wixii xumaan oo dhan oo sharaftiisa dhaawacaya yaabaanay kabiira noqonne ayaa la yidhahdaa ama waa aadaab wanaagsan oo qofkan ku xambaaraysa inuu isdul taago hadiyo goor shareecada ilaaliyo waayahay ka kannaasin waqayimi xamaami wuxuu ka hadlay markaa qofka muraadisa iska herliidatay oo shaqo xun iyo waxa ka shaqaynaya wadaalika kaasi ka kannaasin waa kii xaadhaha ahaa oo suuqii meelaha xaadhayey shaqadiisu xaadhista ahayd waqayimi xamaamin kii musqulaha iyo waxa meelaha lagu qubaystay iyo ka shaqaynayey oo meelaha musqulaha iyo meelaha xamaamka lagu qubaystay iyo dhulkaasu ka shaqeeya iyo wanaxwu dalika wixii kuula mid ah wa tuqbalu shahaadat lacmaa wa tuqbalu waa la aqbalaa shahaadat lacmaa indhoole maraggi waa la aqbalaa fii maa iladii kii baa loo aqbalaa taxamala uu soo xambaartay qabla alcamaa indhalaan ka hor oo ninkan intuu aanu indhabeenin ka hor wixii uu dhegaystay ee markhaatigiisa uu soo xambaartay waa la aqbalaya hadhowta inu furay lixoogaal bua wixii uu arkay wixii ula socday walaa tuqbalu lama aqbalo fii maa iladii kii lama aqbalo taxamala uu soo xambaartay bacdahu bacda alcamaa indhala'aanta kadib markuu indhabeelay kadib wixii uu soo qaaday ee marag ah taa lama aqbalo waayo ilaa bilistifaadati shuhurow mooyaane waxaas inay caan noqdaan oo dadkii ay dhex galaan ummaddo dhanba ay taqaana mooyaane oo wixii caynkaasaa mashhuurka ahaa ee istifaadada yeeshay iyada waa laga aqbalaya weeye aw amase an yuqaala ilaa an yuqaala in loo yidhaahdo la xusuusiyo fii uduuni dhegtiisa lagu xusuusiyo shay u shay mooyaane oo fa yumsiku markaa uu qabto indhahoolihii alqaatila kii alqaa'ila kii wax yidhi hadalka yidhi uu qabto oo wayxamilahu uu qaatay alqaadi qaadiga xaggiisa u jiito oo wayashhadu uu ka markhaati kaco bimaa qaala wuxuu yidhi haadaa lahu qaa'ilan xaalu ku qowlayo haadaa kan lahu ay lifulaan ninkan baa leh oo loo markhaati furayo hay taa macnaheedu muxuu yahay waxaa weeye ninka weydhoole dhegtiisa waxaa loo sheegay maaragtay nin baa wuxuu leeyahay waan furay haweenadeydii buu dhegta u saaray hebel baa daynka igu leh igu dhegta u saaray arrinta noocaasa markuu maqlay ayuuba gacanta ku dhaweeyey ina mari ina socodsii markaasuu wuxuu dulgeeyey qaadigii markaasuu waxa uu ka maqlay dhegta uu saaray buu ku markhaati furay waxaa markhaati ilaahay kaa ina canka cankata oo haadaa lahu ninkaasna inuu waxaa leeyahay baa markhaati furaya taasina waxa weeyaan iyana way bannaantahay walaa tuqbalu shahaadatu ashakhsi liwaladi walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu shakhsi qofka maragiisa lama aqbalo liwaladii ilmihiisa u markhaati furo oo waalidii waalidkiisa u markhaati furo de waxaa raba cadaalad in la gaadho meeshii bani aadamkuna si qofka si kastaba ha ahaadee wanaaggiisu iyo taqwadiisu haddana waxa weeyaan meelaha qaarkood dee waa adkaanaysaa marka inuu waa dhici kartaa in wax cadaalad ka samey ay yaraadaan marka qaraabadiisii hoosaysay wixii farciisii iyo maaragtay asalkiisa ahaa lama ogola markhaatiga oo inuu aabbihii u furo uu yidhaha ninkani waxaa ii markhaatiya aabbahay baa maragyaah ama odagu yidhahdo wiilkayga markhaatiya ah cidi ka dhegaysan mayso taa la aqbali maayo walaa shahaadatu man walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu man mid shahaadad iyo maraggiisa lama aqbalo yajuru u soo jiidaya linafsihi naftiisa nafcan u soo jiidaya markhaatigan uu furayaba ayaa wuxuu u soo jiidaya maxay nafci buu u soo jiidayaa mar haddii malaggii nafci u soo jiidaya waa kii maalan dee addoonkiisii uu markhaati furayay oo kale oo addoonkani wuxuu furaya iyo waxoo dhanba isaga iskale walaa man axadna maraggiisa la aqbali maayo yadfacu canhaa markhaatiga iskaga riixaya dararan wax dhibaata waxbuu iska riixayaa oo yaana kugu soo lexlexan buu isleeyahay oo magti iyo waxyaabahaas markaasuu furaya markhaatiga si wuxuu isaga riixo kaasna hadday sugnaato la aqbali maayo walaa shahaadatu lcaduw kii colka ahaa markhaatigiisa la aqbali maayo calaa caduwihi kii uu colka u ahaana inuu ku marag furo lagu aqbali maayo waxay ku daabidkeedu wuxuu noqonayaa cadaawadduna waa marka qofku haddii uu faraxsan yahay qofka aad colka tahay faraxiisana waad ka murugoonaysaa murugtiisana waad ku farxaysaa laakiin waa cadaawadda daahirka ee muuqato wixii qarsoon cidi ka hadli mayse waxaa laga hadlaya maaragtay cadaawadda daahirka weliba waxaa weeye waa wixii ku saabsan agga xagga maaragtay adduunka laakiin diin iyo waxa haddii khilaafku yahay iyadu wax dhibaataa ma leh cadaawatu diin intaa waa lays hayaa masaa'ilka waa la isku hayaa qawdaasaa la isjafayaa maaraysaa maahayo waa caynkaa masaa'ilka markaa diiniga wax dhiba cadowda oo hebel waxaa waxaa weeye waan is haysanay oo masaa'il baan isku haynay maragima maraguma furi karo cidi ka akhrisan mayso lakiin waxaa la sheegaya waa wixii adduunye ah adduun baa wax ku dhex mareen oo isku culloobeen kaa markaa colaad u dhex martay adduunya ku dhex martay kaa markhaatiga loo aqbali maayo waayahay wuxuu yidhi walaa shahaadatu shasi walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu shaksi qof markhaatigii calaa ficli nafsihi naftiisa ficilkeedii uu markhaati furo oo ninkii xaakimka inuu yidhaahdo ashhadu biannii xakamtu kada wa kada waxaan furayaa inaan waxa iyo waxa xukumay waxaan furayaa inaan waxa iyo waxa qaydiyey markaa ninku ficilka naftiisa markhaati kama kaco isagoo markhaati kama noqdo fayuqbalu fi lmaali fayuqbalu waa la aqbala markhaatigii fi lmaali xoolihii iyo wamaa shaygii yuqsadu looga jeedo minhu xaggiisa almaalu maal looga jeedo wadalika albayci waa iibkii oo kale rajulaani laba nin baa loo aqbala aw amase rajul wamra'ataani nin iyo laba dumaraa loo aqbala aw amase shaahidun iyo maca yamiini lmuddaci kii dhaaranayey maxaan kale kii wax sheeganayay dhaartiisa lala qabo oo inuu markaa hal markhaati iyo dhaarow ku kabo ayaa lagu xukumaa wixii maal ah halkan wuxuu ka hadlayaa masale ah waxaa la yidhaha ninkan markhaatigu waxa uu furayo maxay u qaybsamaan intee marag looga baahanya ashyaada la furayo ee la doonayo qofka inuu marag ka noqdo intee markhaati baa loo baahda ilaa toban qaybood baa masaladaa loo qaybaya toban nooc ay noqonayaan qaarkood hadal bay iskaga jiraan mid waxa weeye lama aqbalo afar markhaati wax ka yar afar mare wax ka yar masaa'ilka qaarkood lama aqbalo oo afartaa markhaati waxaa weeyaan waa wixii ku saabsan zinada zina iyo wixii la halmaala liwaadkii iyo zinadii iyo bahimadii u tegay waxaasoo dhan oo ilaahay baa wuxuu leeyay lowlaa jaa'uu calayhi biarbacati shuhadaa yani may la yimaadaan afar markhaati kaas waa kow waxaa labeeya waxaan loo aqbalaynin oo aan laga yeelin ilaa saddex markhaati mooyaane saddex markhaati oo waa ninkii hodankaa xoolaha lahaa ee markaa xoolahiisi intay ka baaba'een noqday faqiir saboola oo doonaya markaa dee zakadii wax laga siiyo saddex markhaati waa inuu furtaa yaa qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaatin qabiisow rasuulkaa ku leh su-aashu ma bannaana saddex mooyaane rajulin taxamala xamaalatan faxallat lahu almas'alatu xataa yusiibahaa nin maaragtay culays soo xambaartay laba reer baa islaayey labadii reer markay islaayeen buu xoolihiisi ku kala furfurtay oo xoolihiisii u kala siisiiyey oo yidhi maxaa maxaa idinku maqan intaa warqaatoo ka taga heshiisun gala ninka caynkaas saa wax u kala diray waxaa weeye waxaa la siinayaa waa la siinayaa xoolihii oo u bannaantay inuu su-aasho waxaasaa dhacay waayahay warajul warajulin asaabathu jaa'ixatun ijtaaxat maalahu faxallat lahu almas'ala xataa yusiiba yusiiba qiwaaman min caysh nina waa nin aafa ay ku dhacday xoolihiisii oo baabi'isay su-aal baa la ysaga baahanaya marka inuu wax su-aasho ilaa uu ka helo wuxuu markaa dee quuto isna u bannaanta warajulin asaabathu faaqa waa nin maaragtay faaqa iyo abaar ku dhacday waxla'aan caydhow xataa yaquuma alaaatun min dawi lxija min qowmihi laqad asaabat fulaanan faaqatun faxallat lahu almas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min caysh waa xadiidka imaam muslim baa wariyey ninkii maxaan ku dhahay faqriyoobay ee maaragtay su marka hore nin xoola u lahaa wixay ka baaba'een ninkaa isaga ah waxba la siin maayo ilaa saddex nin oo min dawi lxija caqliga dadka u saaxiibkaoo tolkiihi ay ka markhaati kaceen ninka waxaan markhaati ilahay ka nahay ninkaa hebela ee saas ahaan jira xoolaha lahaa inuu cawdho waan markhaati ka nahay markaa markhaatikaa furaan sakadii ayaa la siinaya waxaa saddexeeya waxaan loo aqbalaynin saddex markhaati mooyaane oo maxay tii hor maxay kaga duwan yihiin tani waa shahaadatu rajulin aw wamra'atayn nin iyo laba qofoo dumara waa saddex waa wixii xuquuq maaliye ah ku saabsan maal wixii ah oo dhan waa lagu aqbalaya oo ama maalan dee beecii baa soo gelaya rahantii wax la kala rahmanayay oo lcudhaadhahay wadacaddii qof qof waxa la dhigtay waqfigii xataa jinaayadii khataay dhibaabihii qof qof gaadhsi oo khata ah oo xoolo una ka dambe ku soconaya waxaasoo dhan waxa weeyaan rajulun wamra'atan oo ku filaya wastashhiduu shahidayn min rijaalikum fain lam yakuna rajulayni farajul wamra'ataani miman tardawna min ashuhada waa kala yidhi subxana wa taala an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alkhura waxaa afreeya waxaan laba nin mooyaane wax kale laga aqbalayn waa qisaastii oo kale qof baa qof dil loo haystaa laba marag waa in la keenaa inu ninka ninka dilay xuduuddii oo kale sida xaddu qadfiga waxbuu caayay way soo marray xadulmuskir kii khamriga cabbay tuugadii qaatucu dariiqii kii ridoobay diinta ka baxay waxaasoo dhammi iyo wax kasta oo maaragtay yaani dee cuquuba maaliyaha ku saabsan laba marag baa looga baahan yahay wixii aan iyadoo qudheedu maal ahayn laakiin aalaaba dumarku aanay xog badan u haynin ragga xaggiisu ay u badan tahay sida guurka oo kale iyo ninkii baa guursanaya furiinkii iyo wixii noocaasana laba nin baa loo baahan yahay oo dumar shaqa kuma leh fa idaa balaqna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruufin waashhiduu dawaya cadlin oo markaa naagta qofkii dumare la furayo laba markhaati oo cadli baa la doonaya iyo laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadlin oo markhaati laba la'aantood dee waxaa weeye ansixi maayo guurkii waxaa kaloo shaneeya wax nin keliya mooye wax kale aan loo aqbalaynin oo hal nin haddii le hadday wax ka badnaato de wax dhiba ma leh laakiin nin baa ku filan oo maxay tahay ru'yatu yaha ramadaan bishii ramadaan haddii nin keliya arko cadliyi waa la aqbalaya xadiidka cabdillahi bin cumar baa udaliila taraa annaasu alhilaala faahbartu rasuula allahi sala allahu alay slam annii ra'aytu fasaama waamara annaasa bisiyaamihi dadkii baa bishii arkay oo isla egeegay markaasaan u sheegay anugu aan arkay waa soomay rasuulku dadkiina ha sooman buu yidhi ninkii maxaan ku dhahay baydaarka ahaa ee xoolaha dawaynayey ee fitinariga ahaa qudhiisu waa marag waa gelayaa inuu xoolaha xaggoodii haddii laysku qabto oo ninkan yidhaahdo neefkan waxaan soo iibsaday isagoo maxaan ku dhahdaa buka iyo maya baaci baa idhi maya waxaan kaa iibsay isagoo caafimaad qabo fayow intaad iga iibsatay kadib baa xanuunkani ku yimi waxaa la isla aadaya marka haddii ninkii la keeno baydaarka ahaa oo xoolaha iyo dhakhtarka daweeyaha ahaa wixii markaa uu halkaa ka saxo waa la aqbalaya waxyaabaha qaarkood waxaa lagu xukumaa oo loo qaataa markhaati iyo dhaar isla socda oo dee hal markhaati haddii la helo yamiin ulmuddaci ninkii wax sheeganayay dhaar inuu ku kabo waa sharciga waayo rasuulkii waa xukumay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidkii maxaan ku dhahdaa qadaa bilyamiini maca shaahid ibn cabbaas qadaa wuxuu xukumay rasuulku bilyamiini maca shaahid oo haddii hal lugoo markhaatiya walay ninkii dee dhinaciisaa xooggan mar haddii dhankiisu xooggan yahayn dhaarku ka baalaleeyahy waxaa toddobeeya wax haweenay keliya laga aqbalayo oo markhaati ah waa waxaan dumarka mooye wax kala ogaanin qofkan ma gabadh baa oo laba bikra jabin miyaa mise waxa weeyaan waa la farafareeyo waa waa carmal miyaa hawluu markay halkaa yihiin shaqadaa dumar ma garin ma xayd baa xayd ma leedahay maaragtay wilaado umushi xaggii wilaaya dhalmada nuujintii waxaasoo dhan hal wa iska filanta waa haweenaydii tidhi ninka ku tidhi tanaad qabtay iyo adiga baan idin wada nuujiyey rasuulku iyadunbu warkeedii aqbalay kayfa waqad qiila da'ha canka mar haddii lagu yihi saad maxaad ag joogtaa way ka dhaqaaji waxaa ka mid ah oo isdheedeeya haweenay iyo yemiinteeda oo radaaca naftiisa ah wixii nuujinta haddii la tumaysto yani yemiinteeda iyo maaragtay waa la aqbalaya qowlkeeda waxaa ka mid ah sagaalaad shahaada ahlu kitaabka oo marka aan cid kale meeshii joogin wasiyan ay ku saabsan tahay waa la aqbalaya oo nin baa markaa dee la socda niman gaalaah oo ahlu kitaabkiiya ninkii baa nafta isugu timi iyagoo safar wada ah cid kaloo islaamiya lama joogto inuu dardaarmo oo dardaarka nimankaa gaalada usoo dhiibo hadhow tan iyagu marag furaan waxaa weeye waa iska bannaanta ataynu sootumaada ku soo mar qur-aankaa sheeg waxaa ka mid a shahaadatu sibyaan oo la ysku hayo carruurta shahaadadooda oo waxay leeyihin qaarba qaarka kale waxay gaadhsiiyeen waa isku furi karaan waa ilaa koob iyo toban shardi ayuu saaxibu tabsirat alxukaam ayuu maaragtay uu dhigay oo aad iyo aad baa shuruurda loo adkeeyey waxaa ka mid a maalan waa inay meeshaas keligood ay ahaayeen intaanay kala tegin marka wax dhaceenna waa in warkii laga qaaday oo warka laga qaatay shuruud badan bay taxayeen lakiin mar hadday kala tagaan oo guryahoodii aadaan khalaas warkii waa laga bedelaya waxaa loo akhriyaya marka caynkaa tahay wuxuu leeyay imaamu ibnuqayim waana masale khilaafiya oo a'immadu waxay u badan yihin aan cidmin khatigooda qaadaynin laakiin maalig oo kale wuxuu leeyahay ibnuqayimna saas soo raraye camalu الصaxaabati wa fuqahaءu اlmadiina bishahaadati الصibyaan calى tajaaruxi bacdin bacda faina الrijaala laa yaxduruuna macahum meel ay ku ciyaarayaan carruurtu waxay isgaadhsiiyaan waxa weeye haddii markiiba la koobo oo warka laga qaado waa la ictibaarinaya waa la qaadanaya uu ku leeyay imaam maalik saasaana ibnuqayim hadalkiisa kan uu xoojinaya waayahay wuxuu yidhi marka wamaa laa yuqsadu minhu wamaa shaygii laa yuqsadu minhu aan looga qasdinayn almaalu maal aan looga qasdayn wixii maal maaha kan nikaaxi waa guurka oo kale walxuduudi xuduuddii oo kale lam yuqbal laga aqbali maayo fiihi ilaa shaahidaani laba shaahid mooyaane dakaraani oo laba ah rajulaan inu yahay iska fiican waayo dakarka ilmaha yarba dakar baa la yidhahda ilaa shaahidaani oo maxay ah yacni maaragtay rajulaan laba nin wixii dee caynkaa nikaax iyo xuduudii watay soo sheegnay walaa yuqbalu lama aqbalo fi zinaa zinadii iyo walliwaadi liwaadkii iyo waytiwaan albahina neefkii xoolaha loo tegayey ilaa arbacatu dukuurin ilaa arbacatu rijaan afar nin mooye wax ka lagama aqbalo watana waa sheegay wayuqbalu waa la aqbalaa fii maa laa yaطalicu calayhi rijaalu waxaan raggu ogaanin wadalika tusaaluu kalwilaadati oo kaleba weeye dhalmadii rajulaani baa loo aqbalaa oo laba nin baa markaa maraggii furaya aw mase rajul wamra'ataani ama nin iyo laba dumar ah aw mase arbaa arbacu niswatin ama afar dumar ah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab alla ayaa yaqaana yani sidaa sawaabkaa tama alkitaabu kitaabkii waa dhammaaday buuhi markana beed yarbu mala iskaga daro wuxuu yihi wamima nuqila fii madxi alimaami الshaafici radia allahu canhu waardaahu wain kaanat manaaqibuhu laa tuxsى wafadaa'iluhu laa tustaqsى hadi اlabyaatu wamima iladii kiibuu ka mid ahaaday nuqila laga soo guuriyey في مدح الإمام الشافعي رضي الله عنه أمانتي إمام الشافعي لا أماني الله كرى نقض وأرضاه والله رأي لقليه وإن كانت هواها مناقبه أما مارت أمانتي سيء وناقيديسو لا تحسى مثل كوبك كرمي أنا هين بهاتي وفضائل فدائش لا تستقصى أن يقول كذا لقارن بهاتي هذه الأبيات وكبدهاتي وأداد مذاهبته هذه قرالة من بمذهبتيسه sheekh waa amaanaya oo xadiis baa loo samaysta maaragtay abu xaniifa iyo maaliki kulli mid kastaba ammaana markaa hadalka guud waxa weeye aimadu dee way iska ammaanan yihiin oo diintii ay faafiyeen iyo khayrkii ka shaqeeyeen laakiin in ghuluw lagu sameeyo lagu xadgudbo ammaantooda ama laga dhiga markaa un madhabtaa mooye madhab kaloo saxan ma jirto markaa sax maaha madaahibtani waa waa ay ma dadaashay raggan mujtahidiinta ahi مسائل كي بحثيان إيه خلاصة ذي شيئين وكو أماني وحي الناس خلافينا ناسكم بحجة ولا قاضنية لكن مركا عندي أضيي مركا مذهبت شيخ كاهانا أمان تلقى بديو أو كو كان ليو حكم تشيران تاون باسلة تارع يدو مركا دي شرع نقول ميش مركا دواركم علي يا من يريد من السعادة جلها يا من أحد يريد دونيا من السعادة الإيمان تجلها يعني معظم كيدي أنت بدن دونيا ها أنت هو أدوه حقا دبا هنقل عرفت واد قراتي محلها ميش ميشيدي سعاده بوسك وكور هيسا ميلا كريشا كو تاغي يا فاسمع مقل بول مقالة ناصح مد نصيحين يولادي سمقل ناصحة سحلها أي فكها كوفر فري سعادتي لك هذه كوفر فري ومعناه كو حلين يو كو عضين يورك أو كو شيء مقلب كلي إن المذاهب خيرها وأجلها إن المذاهب مذاهبتي خيرها تو خير بدن وأجلها أوين ما الذي كي وين قاله الحبر الإمام الشافعي وحيري حبر عالمك إمامك شافعيها شافعي لورنشري وحيري تاسي مذاهب ورن خير بدن وأماركتين أوين لكن هذا الكاس عوي ليس على إطلاقه مذاهب كستاو حلقة قوة ضعيفة كبوحة ومذاهبتك لك كو حب بدين واسكا آراء رقعي يدادين وحبضان النصوص بيلاد وحبضان القدم كبوحة وقالوا ولد أمان تسوى كلمة أيوة كلمة وكم مراقب الله إذا, إذا سمعت مالك إذا, إذا سمعت فالإمام مالك إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشاء الذي لا يدرك هذا مغشى إمام ديوان مالك معك راجته رقعويا وكل زيادات كمتها أرضاه مولاه فنال المطلبة أرضاه يعني ورالي قليلو وحسي مارتي رالي أنشو مولاه موليه سوى الله فنال وقاري المطلبة وحدوني بقاري مطلب كي بقاري وحربي وحباه واسي الله فضلا لإراد بوسي فضل قاسه زايد زيادة نعم الحباء دغ ليس سينا تاسو نمعلات لما رأيت له السديد الأطيبا فاخترته وجعلته لي مذهبا وعدته يوم قيامة شافعي لما رأيت مركا أركي له إنو سقني السديد الأطيب تصنان في عن السديد والصواب تصنان ونأكسن مركا أركي إنو سقنت إمام الشافعي يعني فاخترته دورتي أو وجعلته لي مذهبا تيصى يا المذهب كيش يعني مذهب تم وحوكو هذا شافعي أو مذهب تياه تاس أيان دورتي وعدته عن كتري يسقن يوم القيامة شافعي كي شفيعيه ayaa maalinta qiyaamana bustahan siid u dhigtay weye bustaha ayaa ii dul yaalla akrim bihi sibطan kariima waibna cam lilmustafa almukhtaari man lilkhayri cam akrim bihi yani maxaa ka wanaag badiyey sibطan tafiir xaggii kaasoo kariiman wanaagsan iyo wabna camin in adeer lilmustafaa kii la doortay oo rasuulka ah in adeer u ah rasuulkii almukhtaari la doortay rasuulkaasoo man ahaaday camma camimay lilkhayr khayr camimay oo dee rasuulka iyo maaragtay qaraabanimadu waa ka dhexaysa oo imaam shaafici dee waa moxamed bin shaafic baa halkaasu gelaya dee mualibi waa kii ahaa maaragtay awalu man allafahu bilkutubi moxamed ibnu shaafic almualibi mualibi weeye oo mualibkaasi waa haashim bin cabdilmualib bin cabdimunaaf oo dee rasuulka waa waa isku reer marka waa kaa kule ibn cami lmustafa almukhtaari man lilcami khayr man lilkhayri cam warada alxadiidu lahu bihi alfakru atam caalim qurayshi fiihi nasun kalcalam هو فيه فرد ما له من شافعي ورد الحديث حديث أيها صار ري له لشافعي وصار ري بي كاس كسوية الفخر فان على تم تاما فان تام حديث كسوية ومركع دين بولية عالم قريش هو يسوى عالم قريش قريش عالم كيدوية كاسو فيه كسوية نص نص كسوية نص كاسو كالعالم يعني كالجبل بورتي قرمدا والنص واضح بورتي ومغنسة مكتي halkaas ka muuqata marka waa isagu raya kuma jireen xadiid marka bannaanka soo dhigay baa jira wax daliil oo gaar oo nasoo imaam shaafici qolo walba xadiid baa loo soo saaray abu xaniif xadiid buu leeyahay shaafici xadiid buu leeyahay imaam maalik xadiid buu leeyahay axmed sidoo kale laakiin wax nasoo rasuulku sheegay nimanka odayaasha ma jiro huwa fiihi fardun huwa isagu fiihi yani naska fardun kelibuu ku yahay كليغا فردغاس وما له أن أسقنين من شافع من ثاني وحلا بيان أسقنين بالله التوفيق سبحانك الله
جزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى كابل مريو ميسان كيس حسنات كان الله كبو أننا إلهي سبحانه وتعالى هنوغو أنفعو waxaa idiin soo gudbinayay tasjiilaat alhuda alislaamiya duubista cashiradaha diiniga alhuda alhuda wuxuu ku yaalaa gobolka sool magaalada laascaanood gaar ahaan kasoo horjeedka masaajidka weyn ee masjid alhuda teleefonkiisana uu yahay toddobaatan iyo shan afartan iyo shan siddeetan iyo afar telefoonka gacantana uu yahay afar afar sagaal lixdan iyo saddex lix iyo toban kitaabku waa kitaab aada iyo aada iyo aada iyo aada kitaabka waxaa lagu bilaabay masaajidka la yidhaahdo masjid ulhudaa magaalada lascaanood taariikhdu markay ahayd labaatanka bishii shanaad labada kun iyo toddobada kitaabka magaciisa waxaa la yidhahdaa cumdatu saalik wa cumdatu naasik wuxuu dhammaaday oo inoo kamilmay ilaahay subxaanahu watacaala oo inoo suurtogeliyey taariikhdu markay ahayd tobanka bishii lixaad labada kun iyo sagaalka kaasoo inoo soo socday markii la kala jaro taariikhda laba sano iyo bil kitaabku waa kitaab fiqiya oo aada u ballaaran oo runtii inta ku taalla iyo intu juhdi uu siiyey uu kutubta kale kasoo diyaarinayay sheekha ilaahay subxaanahu watacaala raalliha ka noqdee aada iyo aada ay u badan tahay oo waxyaabaha nusuusta uu soo ku sharaxayo sheekha ilaahay subxaana watacaala raalliha ka noqdee aada ay u ballaaran tahay juhdina uu ku bixiyey ilaahay subxaana watacaala waxaynu uga rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala dadka ku anfaco annana ilaahay subxaana watacaala ajir iyo xasanaad ha naga siiyo duubista aanu duubnay inahaasaan kusoo koobaynaa wasala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam